إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo idaacadda islaamiga hal furqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qaar ka mid a ciidamada burundi ayaa waxaa lagu dilayay qarax maanta lagula beegsaday gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka dhan ah ciidamada shisheeye ee soo duulay iyo kuwa dowladda federaalka ah baarlamaanka federaalka ayaa guddoomiye waxa uu doortay hogaamiye kooxeed caan ah oo dad badan laayay etoobiyana la shaqay jiray diyaargarowga ciidda ayaa laga dareemaya mid ka mid a deegaanada gobolka shabeellaha hoose walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxa ay wadaa mashruuc weyn oo biyo lagu gaarsiinayo deegaan caan ah oo dadkiisu weligood ay cabayeen biyaha waraha maamulka somalilan ayaa muujiyey inuu doonayo in dadka uu taliyo uu ka hor joogsado in ay muslimiinta la ciidaan degmada buuqaqable ee walaayada hiiraan ayaa waxaa ka dhacay tartan qur-aanka kariimka ah oo loo qabtay haweenka mujaahidiinta jasiiratul carab ayaa waxa ay soo furteen maxaabiis ay ka mid yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta intaa waa qodobadii warku waa weyna dhegsaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobiy labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex ee taariikhda hijiriga geesta kalena waa siddeed iyo labaatanka bisha afraad laba kun labaiyo labaatan qaar ka mid a ciidamada burundi ayaa waxaa lagu dilayay qarax maanta lagula beegsaday gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qarax ku weeraray ciidamada burundi oo ku rondaynayay deegaanka buuran ee gobolka shabeellaha dhexe ugu yaraantii laba askari oo burundeys ah ayaa waxaa la xaqiijiyay halkaa inay ku nafwaayeen waxaa suuragal ah in khasaaraha ciidamada burundi gaara intaa uu ka badan yahay marar badan oo hore qaraxyo caynkan oo lala egtay ciidamada burundi askar ayaa looga laayay iyadoo kuwo kalena looga dhaawacay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo ciidamada dowladda federaalka ah xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan kuwaas oo lagu baagsaday qaar ka mid a shisheeyaha kusoo duulay waddanka iyo ciidamada maamulada ay dhiseen haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal waxay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhiggan la beegsaday ayaa wuxuu ku yaalaa baar jowhar oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa dhanka shabeellada hoose ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay ka fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus ku qaadeen degmada buulama oo ay ku sugan yihiin ciidamada ugandhayska iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee halkaa ku helinaya ciidamadan ayaa mar qura waxaa qabsaday weerar ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaaraha ka dhashana weli faahfaahin dheeriya kama aanan helin sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandha kaas oo ku yaala deegaanka shalambood howlgallada shabeellada hoose ay mujaahidiintu ka fuliyeen xalay ayaa sii socday waxaana weerar kale lagu qaaday ciidamada ugandhayska ee ku sugan deegaanka buulocelow sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmooyinka janaale afgooye deegaanka ceelasha biyaha iyo siinka dheer oo ku yaala dowlaadka magaalada muqdisho waxaana dagaalka ka dhacay buundada afgooye lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka mid kalena lagu dhaawacay sidoo kale howlgallada mujaahidiintu shabeellada hoose ay ka fuliyeen waxaa ka mid a weerar lagu qaaday deegaanka sabiid ee duleedka magaalada afgooye iyo sidoo kale deegaanka berire oo dhaca isna duleedka magaalada afgooye dhanka jubbooyinka ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus waxay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamadan la beegsaday ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose sidoo kale waxaa faahfaahin dheeraada laga helaya weerar ka dhacay gobolka gaarisa waxaana sii kordhay khasaaraha gaaray ciidamo la shaqeeya kuwa kenyaatiga oo laba maalin ka hor uu dagaal dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa la shaqeeya kenyaatiga dagaalkaas oo ka dhacay degmada haamey ee gobolka gaarisa waxaana dhimashadu gaartay laba ka tirsan ciidamadii la shaqaynayay kenyaatiga dhaawacuna waa saddex kale oo ka tirsan isla ciidamadii la shaqaynayay kenyaatiga sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala dhulka n f d ayaa waxay fuliyeen weerar hor leh oo lagu baagsaday ciidamo ka tirsan kuwa uu kenyaatigu halkaa ka dhisay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen ka hor waxay weerar ku qaadeen tuulo lagu magacaabo kiinto taas oo hoos tagta degmada taagaabo ee gobolka mandheera maamulkii iyo askartii halkaas ay kenyaatigu ka dhiseen ayaana isaga farxday tuulada markii ay ka war heleen inay mujaahidiintu kusoo wajahan yihiin waxaana gebi ahaanba tuulada la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mujaahidiinta ayaana goob fagaara ah waxay ugu muxaadareeyeen dadkii deegaanka halkaasna ciidamada mujaahidiintu waxay si buuxda u maamulayeen habeen hore ilaa maalintii shalay oo dhan diyaargarow ciidda ku aadan ayaa waxaa laga dareemayaa mid ka mid a deegaanada shabeellaha hoose cali aadan ayaa warkan inoo haya
maalmo kooban ayaa nooga harsan bilashada munaasabadda ciidulfitriga oo ay muslimiinta dabaaldegayaan kadib bil kaamil ah oo ay soo soomeen waxaana diyaargalow aad u sarreeya laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee deegaanka kuwinbarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa barqanimadii maanta booqatay suuqa kuwinbarow waxayna u kurgashay qaabka u socdo diyaargalowga ciidda goobaha lagu iibiyo dharka iyo qalabyada carruurta ay ku ciyaaraan ayaa ka mid ah meelaha saxmadda laga dareemayo waxaana la kulmay maamulaha xarunta xilkas cabdiraxmaan abuukar kaas oo nooga warbixiyey diyaargalowga ciidda iyo sida dadka ay u iibsanayaan dharka iyo waxyaabaha kale magaciisa saddexaan waa cabdiraxmaan abuukar waa ku dhowa idaacadda alfurqaan ciidda sidee baa ugu diyaargaloobaysiin ciidda si fiican baa u diyaargaroobeynaa waxaan keennay qalabada carruurta ee ku ciyaaraan iyo dharkooda waxyaalo badanaan keennay carwada elektroniga sida shoobinka waxyaalo badan bay gadaa iyo dharkaba carwa xilkas baa la dhahaa si wacan baa loo soo dhaweeyaa macaamiisha xitaa dumarka ma maqnaa waa laga helayaa carwada wax walba diyaar waa insha allah
sidoo kale carwo jiiro soobe ayaa ka mid ah goobaha aan booqannay waxaana waraysanay faadamo cabdulaahi aadan oo ah milkiilaha carwadan taas oo nooga warbixisay dhaqdhaqaaqyada loogu diyaargaloobayo ciidda maykii sheegayay sidii kursiya iyo camal iyo joodariya iyo camal walkuley inaan raqiis aan gadaayo dhaqaalaha hidii jalbaabo camal iyo hidii kursiya iyo camal hidii moobeelo camal dhaqaalaha maagarne aad iyo aad ibacjaban ana magaalada mayka dhex yaalay ana suuqa wanta deegaanka kuuyo baroowo mayse gadeey walkuley carwada jiiro sooba isgooska shirkadda carwada jiiro soob saki dhowaada saki dhowaada carwada jiiro soob goobaha dharka lagu talo ee harqaanada ayaa ka mid ah meelaha sida gaarka ah looga dareemayo mashquulka cabduqaadir cabdulaahi siid ayaa noogu warramay sida ay u socoto hawsha iyo diyaargalowga ciidda binbaas taylor alla anii hablaha dharka u diyaarinaa u talnaa si wanaagsana u soo dhoweynaa oo qurax badan dumarka kelimaa dhar u tashaan mise raggana wuu ku jiraa maragin waa ku jiraa maasha allah waa soo dhoweynaa ayagana dharkoo si nadaama ugu talnaa ilaa shan iyo tobanka soonkeedna waa wadnaa ilaa haddana waxaa waa talweynaa dadka waa u diyaarinay haddina khalaas waa dhammaynaba kuuyanbarow oo keli ma aha goobaha sida weyn looga dareemayo dhaqdhaqaaqyada loogu diyaargaloobayo ciidda waxaana magaalooyinka walaayaadka islaamiga ah iyo kuwa kaleba laga dareemaya mashquul badan iyadoona ay foodda nagu soo hayso maalinta ciidulfitriga baarlamaanka federaalka ayaa guddoomiye waxa uu doortay hogaamiye kooxeed caan ah oo dad badan laayay etoobiyana la shaqay jiray xashim cabdinaasir ayaa warkan mar kale inoo haya doorasho habeenkii xalay ka dhacday xeendaabka xerada xalaneh ayaa waxaa guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka loogu doortay aadan maxamed nuur aadan madoobe oo horay xilkan u soo qabtay aadan madoobe ayaa tartan xoogan wuxuu kala kulmay xildhibaan lagu magacaabo cabdinuur balse ugu dambayntii wuu ka cod badiyey kadib markii qaar ka mid a taageerayaashii kale ay ugu shubeen aadan madoobe natiijada doorashada ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyihii kumeel gaarka ahaa ee baarlamaanka dowladda federaalka waxaa loo kala helay aadan maxamed nuur madoobe boqol iyo saddex iyo lixdan cod buu helay war aamusa aamusa wasiirka xasan cabdi nuur wuxuu helay siddeetan iyo sagaal sidaa awgeed waxaa guddoomiyenamadii ku soo baxay aadan maxamed nuur madoobe
waxay ahayd doorasho ay ku loolamayeen dadka kala socday farmaajo iyo roob leh lana isticmaalayay dhaqaale iyo laaluush badan oo la adeegsanayay waxaana soo bixitaanka aadan madoobe ay ka dhigan tahay in farmaajo doorashada looga guulaystay aadan madoobe ayaa dowladda federaalka ka soo galay magaalada baydhabo sanadkii labakuniyolixdii markii ciidamada xabashida etoobiya ay qabsadeen magaalada horena wuxuu u ahaa hogaamiye kooxeed ku xihan etoobiya goobta ay doorashadu ka dhacaysay ayaa waxaa ku hareeraysnaa ciidamo shisheeye ajaanib kala duwan oo reer galbeed ah ayaa u soo hambaliyeeyey aadan madoobe oo ay toddobaadyadii lasoo dhaafay kulamo gaargaara kula lahaayeen gudaha xerada xalane shalay oo dhan waxaa jiray jidgooyooyin ay xildhibaanada u dhiganayeen ciidamo ka mida kuwa taabacsan farmaajo si loo joojiyo doorashada laakiin uma suuro gelin oo xildhibaanada ayaa meelo kala duwan ka galay halkii ay doorashadu ka dhacaysay oo ay xalay oo dhan ku sugnaayeen maadaama farmaajo looga guulaystay xilka guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu dadaal badan ku bixinayaa in xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee baarlamaanka ay ku soo baxaan dad oo isagu wato oo ay ka mid tahay qadiijo maxamed deeriye laakiin sida ay siyaasiyiintu sheegayaan lama sii saadaalin karo sida ay wax noqon karaan walaayadda islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxay wadaa mashruuc weyn oo biyo lagu gaarsiinayo deegaan caan ah oo dadkiisu weligood ay cabayeen biyaha waraha maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya mashruuca ay wilaayada jubbooyinka biyaha ku gaarsiinayso deegaanka arab oo ee hoostaga magaalada bu'aale ayaa ah mid dadka deegaankaasi iyo guud ahaan bulshada gobolka ay aada u xiiseynayaan sheekh maxamed abuu cabdalla oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo waraysi siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa shaaciyey in meel gebagaba ah ay marsiinayaan ole olo ballaaran oo deegaanka arab oo biyaha looga soo qaaday meel konton kilomitir u jirta maadaama deegaanka ceelbiyood laga waayey waxaa xusid mudan degmada bu'aale deegaankeeda u dhow raddigle la yidhaahdo dhasheegaas ayagana waxaa laga qoday laba ceel iyadoo weliba mashruuc biyaha lagu geynayo deegaan konton kilomitir u jira deegaankaas ee lagu magacaabo arabow ayaa waxa weeyaan loogu talagalay in biyo la gaarsiiyo mashruuciina hadda waa gebagabo baraaga tiro badan ayaa la sameeyey laba ceel ayaa la sameeyey waxaana la rabaa sidoo kale dhasheega laftirkiisa raddiile in biyaha laga qaado oo waxa weeyaan bareegahaas lagu shubo kadibna laga sii qaado ilaa iyo tuulooyinkaas oo dhan lagu waraabiyo arrintaasna waa gebagabo guushiisa hadda waa ay muuqataa labadii ceelna hadda waaba la qodayba mashruuca biyogelinta arabow ayaa waxaa barbar socda mashaariic kale oo tuulooyinka hoostaga bu'aale lagu gaarsiinayo biyo ku filan oo nadiif ah si dadka iyo xooluhu uga faa'iidaystaan dadka deegaanka arabow oo weligood biyaha ka cabi jiray waraha ayaa aada u sugaya biyaha ceelka ee lasoo gaarsiinayo iyagoona doonaya in biyahaasi ay u soo dhoweeyaan si wafdi heerkiisu sarreeyo oo kale wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ku guulaysatay in deegaano ceelbiyood ka qudmi waayo ay geyso biyo waxaana ka mid ah deegaanadaasi xaranka oo dhaca inta u dhexaysa jilib iyo koonyo barow maamulka somalilan ayaa doonaya in uu dadka u taliyo uu ka horjoogsado inay muslimiinta kale la ciidaan wasiirka diinta iyo waqaafta ee maamulka somalilan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in maanta bisha ramadaan ayaga ay ugu astaysan tahay inay tahay lix iyo labaatan halka ay tahay toddoba iyo labaatan waxaa jira dad badan oo ku nool magaalada hargeysa oo muslimiinta kale la soomay waxaana maamulka somalilan sida muuqato uu doonayaa inuu dadka ka horjoogsado inay dadka muslimiinta la ciidaan asigoo oo raba in maalintii la ciido maalinta ka dambaysa uu ku dhawaaqo in ay ciid tahay habeenkii bishan barakaysan ee ramadaan ay kow ahayd oo dadkii muslimiinta ay soomeen ayuu maamulka somalilan horey ugu dhawaaqay in aanay ramadaan ahayn oo habeenka ay tahay soddonka shacbaan warka wasiirkuna waxa uu daba joogaa hadalkiisii hore degmada boqable ee walaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxaa ka dhacay tartan qur-aanka kariimka ah oo loo qabtay amaba dhex maray haweenka ku dhaqan halkaasi maxamed ciise ayaa warkan inoo haya haweenka wax ka barta madaarista ku yaala degmada boqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah hiiraan ayaa waxaa loo qabtay tartanka qur-aanka kariimka ah waxay ku kala tartamayeen haweenka ka socday madaarista kala duwan ee degmada tobanka jus iyo shan iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka ah munaasabad lagu soo gebagabeynayay tartanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimo nabadoono iyo marti sharaf kale mid ka mid ah nabadoonada kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey haweenka gabdhaha sharafta badan oo muxajibaadka ah ee ilaahay kitaabkiisa ku tartamay ayagoo aan ognahay haddana xagga kale hooyooyin ah gurigii iyo nidaamkiisana laga rabo inay hagaan haddana u jilib xirmay diintooda inay bartaan mas-uuliyadda markay idinka saaran tahay haddana aad guduteen inaad barataan diintiinna insha allahu tacaala waa idiin bogaadinayna waan idiin mahadcelinaynaa mar haddii aad mas-uuliyadda qaadeen oo aad noqoteen dad xufaad ah oo quraa oo ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa bartay aad noqoteen haddana dhanka kale waajib baa idiin koraya waxaad tihiin gabdho dacayaada dacwada inaa ilaahay subxaana wa tacaala dartii u gudutiin unbaan igala rabaa oo waxa aa barateen ahalkiina naftiinna ka bilowdaan marka hore mar labaadna ahalkiinna geysiisaan iyo diris jaarka aad gersisaan kadib waxaa lagu dhawaaqay natiijada tartanka shan iyo tobanka jus kaalinta koowaad waxaa u golay ardayda la yiraahdo najma maxamed saacid kana socota markaska ibnu taymiya darajo ahaan waxay haysataa sagaashan iyo lix jaa-is ahaan waxay najmo u heshay lahu barakay subxaana milyan boqol iyo toddobaatan kun oo shilin soomaali ah kaalinta labaad shan iyo tobanka juz waxaa gashay ardayda la yiraahdo xaliima khaalid maxamed kana socoto khadiija alif darajo ahaan waxay keentay sagaashan iyo labo waxay jaa-iso ahaan u heshay lacag dhan sagaal boqol iyo toban kun oo shilin soomaali ah haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay kaalinta koowaad kaga jiraan barashada qur-aanka kariimka ah halka warkaa dhegeystayaal idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa waxa ay soo furteen maxaabiis ay ka mid yihiin rag mujaahidiinta ka tirsan war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta ansaaru shareeca ee dalka yemen ayaa waxaa lagu xaqiijiyey inay soo furteen maxaabiis muslimiin ah oo ay ku jiraan rag mujaahidiinta ka tirsan kuwaas oo gacanta ugu jiray isbaysiga duulaanka ku jooga dalka yemen mujaahidiintu waxay sheegeen in muddo ka badan hal bil oo dabagal iyo indhaindhayn ah kadib ayuu suuro gashay in ay soo xoreeyaan toban ka mid ah maxaabiista muslimiinta ee ay isbahaysiga carabeed ku xireen magaalada say-uun ee gudaha dalkaas yemen waxay intaa ku dareen in maxaabiista iyaga oo bedqaba ay soo gaarsiiyeen walaalahooda mujaahidiinta iyadoona arrintaani ay dhabarjab weyn ku tahay isbahaysiga duulaanka milatari ku jooga dalka yemen mujaahidiinta ansaaru shareeca waxa ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan howlgallada ay ku soo furanayaan maxaabiista muslimiinta ah ee ku jira dhammaanba xabsiyada intii karaankood ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta